bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka guddoomay waraaqaha aqoonsiga danjirayaal cusub oo ka kala socda dalaal dhowr ah shirka lix biloodlaha ahaa ee dib oegista iyo isku xirka mashaariicda caafimaadka ee gobolka banaadir oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho wafdii uu hogaaminayo guddoomiye hay-adda maarinta masiibada qaranka oo maanta gaaray magaalada baydhabo guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed oo xarigga ka jaray mashaariic horumarineed sida sidoo kalena dhagax dhigaya mashaariic kale oo hor leh warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan dalalka yurub oo hub maraykanka ugu soo iibinaya ukrain qodobadaasi iyo wuxuu ku soo kordhaha ayaad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebaweyne raalli ka noqdo
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystarintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabanay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka guddoomay waraaqaha aqoonsiga danjarinimo safiirada cusub ee dalalka etoobiya ghana ivory coast iyo mexico venezuela kuuriya bruntania iyo dalka iraaq madaxweynaha ayaa ugu hambaliyeeyey safiiradani in ay kusoo biireen safka siyaasadda ka howlgala soomaaliya isaga oo xusay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ay la leedahay dalalkani sidoo kale madaxweyne xasan sheikha ayaa ku booriyey safiirada in ay ka shaqeeyeen horumarinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan ee labada dal isagoo la wadaagay sida shacabka iyo dowladda soomaaliya ay usoo dhaweynayaan ulana shaqeynayaan danjirayaasha uu madaxweynaha ka guddoomay waraaqaha aqoonsiga ayaa kala ah sulayman dedefo washe safiirka etoobiya robert evreya safiirka ghana mayse eniyo safiirka ivory coast aljadro eves stevil castro safiirka mexico marove benenet hardanza safiirka venezuela kang haydushika safiirka kuuriya xuseen deex safiirka bruntania kaatantaha khalaaf safiirka dalka iraaqa shirka lix biloodlaha ah ee dib u eegista iyo isku xirka mashaariicda caafimaadka ee gobolka banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho cabdiqaadir shacab ayaa warkani inoo faahfaahinaya waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirka lix biloodlaha ee dib u eegista iyo isku xirka mashaariicda caafimaadka gobolka banaadir waxaana dahfuray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ee uu heliyo agaasinka caafimaadka gobolka banaadir sidoo kale waxaa goobjoog ka ah hay-adaha caalamiga ee kala shaqeeya maamulka gobolka banaadir arrimaha caafimaadka xubno ka socda isbitaalada magaalada muqdisho dhakhaatiir ururada bulshada reedka iyo aqoon-yahano sidoo kale shirka waxaa lagu gurfiyey inta uu socday isku xirka mashaariicda caafimaadka gobolka banaadir caqabadaha ka jira iyo qorshaha u dejiyey maamulka gobolka banaadir arrimaha caafimaadka gobolka agaasinka caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa sheegay in muhiimadda shirkan uu yahay sidii loo jihayn lahaa arrimaha caafimaadka dadka caasimadda
runtii shirkan shirkan sanad kasta waxaan qabanaa laba jeer anagoon isku xirayna ama maaragtay mashaariicda caafimaadka gobolka banaadir runtii qof walba oo soo ajiibay waan kaga mahadcelin waan kaga mahadcelinaynaa waxaa ogtihiin sanadkan in xoogoo alerti badan uu jiro mashaariicda dhammaan soomaaliya adduunkii sida hore maahan mashaariicdu kuwana waa sii dhammaanayaan kuwana waa dhammaadeen sidii looga arrinsan lahaa in adeega caafimaadka gobolka banaadir uu kusii socon lahaa kuwa aan haysanana sida aan uga faa'iidaysan lahayn oo dadkii loogu talagala sidii saxda u gaari lahay runtii haddaan nahay maamul gobolka banaadir hogaaminaya duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen mungaab waxaa ka go-an daadejinta adeegyada caafimaadka iyo tayantooda annagoo siyaasadda duqa magaalada ku shaqeyneyno ayaa duqa magaalada wuxuu soo wadaa initiative cusub oo isku tashi la dhahaayo dadka magaaladan ku dhaqan canshuurtii laga qaado waxaa laga maarmaanaha inay ku laabato canshuurtaas duqa magaaladana arrintaas wuu ka dhawaaji doonaa mar dhow diyaar diyaaruna u yahay insha allahu tacaala waxaan bilaabi doonaa isku tashigii noogala baxnaa runtii in laysku tashto waayo soomaaliya hadday isku tashatana sector kasto guuloo gaari karaa hadday tahay caafimaadka ee hadday tahay waxbarashada waxaana tusaale noogu fulan noogu filan in hadda aan sectorka ammaanka ama security-ga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa sheegay in dib eegis lagu sameynayo caqabadaha haysta bahda caafimaadka gobolka banaadir islamarkaana maamulka gobolka uu qorshayaal u dejiyey guulihiina gaaray waan gaarnay guulihiina gaari waayena waxaan rabnaa asbaabtii loo gaari waayey iyo waxaa dhaliyey iyo caqabadaha meesha ay ka jirto inaad mulaaxadaysaan aad ka wareysataan qaabka ay u socon lahaayeen iyo guulaha sidii loo gaari lahaa sidaan la socono talaalooyin talaalka guud ahaan boolyada dabeysha malaariyada dhammaan shaqooyinkaas sida babacda aan u helnay badankood boqolkiiba sagaashan inay fuleen waxa aan fulinna waxaan rabnaa caqabadihii meeshaas keenay inaad maxaa la yidhahdaa diidadda aad saartaan iska wareysataan kooxaha farsame ee gobolka banaadir caafimaadka fadhiyana ayagana aan rabnay inaan kula xisaabtanno idinkana aad soo gudubsaan ayaan rajayn doonaa insha allah sidaa la socotin maamul gobolka banaadir uu hogaamiyo doctor mugaab annaga waxaa naga go-an inaan horumarino adeegyada asaasiga ee bini-aadinka uu u baahan yahay ee noolaha ah maxaa yeelay cunuga markuu dhashto iyo caafimaad way u socdaan maamada markii uurka ay qaado caafimaad way u socdaan aabbaha jifo ee caafimaad way u socdaan waxaa naga go-an inaan ka warqabno qof walba muwaadin ah caasimada ku nool inaan caafimaadkiisa intikaraankeena ah inaan wafdii uu hogaaminayo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo yunis durana ayaa warkani inoo eegaya wafdi ballaaran uu hogaaminayo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma mudane maxamuud macali cabdulle ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wafdigan oo ay ka qayb yihiin wasiirada wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa ujeedkiisa waxa uu daaran yahay ka qaybgalka shirkamadsha arrimaha bini'aadanimo ee soomaaliya oo maalinta beri oo arbacaha ka qabsoomaya magaalada baydhabo madashan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda sudmo ayaa looga hadlayaa guud ahaan arrimaha bini'aadanimo ee dalka waxaana ka soo qaybgelaya hay-adaha kala duwan ee dowladda kuwa caalamiga kuwa maxalliga ururada bulshada ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ee dalka iyo deeqbixiyaasha mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka koonfur galbeed oo uu horkacayo wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa mas-uuliyiinta ku soo dhoweeyey garoonka shaati guduud ee magaalada baydhabo gudoomiyaha degmada baydhabo iyo wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush oo la hadlay warbaahinta soo dhoweyn kadib ayaa wafdigan ku soo dhoweeyey baydhabo geeg oo shanta bil agost lamada kulaatan iyo shanta ma intaan ku dhawaanaha gudoomiyaha hay-adda maarinta masiibooyinka maxamuud macalin iyo wafdishay oo muqdisho mid baan kuqooyan iyo wasiirka gargaarka dowladda galmudug iyo wasiirada kale maarane oo imaara gargaarka dowlad goboleedyada oo geek mayba baydhoo kuqooyan bariir mayba maadaama dhihi doono shirki wiinay oo forumkin kuwiinay mayba arrimaha gargaarka mayba olan ka hadlaay gudoomiye maxamuud hadhoo baydhoo ka dhoo meela maybu aha magaalo lamaad oo onka bararka abadnaay soomaaliya maybu aha baydhow arimo badan baahiyaal badan oo may jiraan hayso dhinaca gargaarka may boo jiraan maadaama arrimihii humanitarianka may habacsanaan badan kuqoyti sanadkan ilaa iyo sanadkii hore marka insha allah ma rajaynaya forumkaasi dhii doona insha allah war badan insha allah waa ka baxa doona oo xoogla ka saari doona si ma hayso ummadda lanka gurmad lahaa lanka may boo taabalaha arrimaha cimilada haatoy arrimaha ma hayso gargaarka haatoy arrimaha horumar dhinkaas insha allah may boo la taabo doona adig timka insha allah may boo magaalada dhawa ka dhawaada idin ma assalamu alaikum warahmatullahi waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed in baydhaba iyo dowladda koonfur goboleed ay tahay meel mar kasta dadka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan lagu soo dhoweynayo shirkaanna wuxuu abuuri doonaa fursado in looga hadlo arrimaha dhibaatooyin ka jira gargaarka soomaaliya iyo sidii looga baxaayo iyo baahiyaha markaan jiro waxqabasho u baahan mana u gaar ah koonfur galbeed waa arrin dalka soomaliya looga wada hadli doono warbixinaa lagu soo bandhigi doonaa wasiir makawi dhinaceyga fadhiyo qabiil aan run ahaanti waa nala joogaa oo wasiirkii galmudug ah mudane guddoomiye soo dhawaaw adiga iyo tiimka sodma agaasimaduul waa joogta ayadana waa ku faraxsannaha ayadana inay maanta qayb ka tahay dadka hawshan wax ka wada shaqaalahaada sadmana waa u mahad celina ayagana dadaaladay wadaan waa idinkala shaqeynaa shirka inuu ku dhaco si smuud ah adiga iyo wafdigaada iyo dadka soo qaybgalayaana sida gudoomiyahaba degmada hore u ballan qaaday kusoo dhawaada baydhaba gacmo furan gudoomiyaha sodma mudane maxamuud macali cabdulle oo gabagabadii hadal ka qaatay ayaa ka warbixiyey ujeedka safarkiisa baydhabo biri waxaan rabnaa inaan shir ku qabano magaalada oo runtii shirkan uu ka duwanaan doono shirarka hore oon qaba jirnay maxaa yeelay xilli wuxuu ku soo aaday adag xilli wuxuu ku soo aaday adduunyadii oo dhaqaalihii iyo wixii ay isbedeleen xilli wuxuu ku soo aaday runtii ummadda soomaaliyeed ay weli isragalkii iyo dagaalkii dhinacna dagaal shabaab ka socdo dhinac meelaha qaarkood abaar ay ka jirto meelaha qaarkoodna runtii weli uu barakacii iyo saamayntii hore ayna saamaysay ayna haysato marka runtii magaaladaana waa magaalo soomaalidu ay ku taqaano soo dhoweynta iyo isukeenka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan isku keenno ummaddii soomaaliyeedoo kala duwan ama business communitiga ha noqoto ama ganacsatadii culimmadii afarta gaarba in la kala yimaado adihii internationalka caalamiga ahayd doonarkii ciddii cid kastaaba inay britooda shirkaas ka soo qayb gasho si aan bal arrimaha taaganna wax isaga dhahno xaaladii hore lagu jiri jiran laguma jiri karee si aan ummaddaani ugu samay lahaynay si u adkaysi oo ummadda soomaaliyeed ay u naqaneed ummad iyadu is hogaamiso qacanteeda hogaamiso marka shirkaanu shir noocaas oo noqon doona haddii ilaaha yidhaahdo kulley waa isula joognaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin kulli dhammaanna waa idinkaga mahad celinaa waana rabnaa insha allahu tacala wafdigaas culus soo imaan doono oo ilaahay biri socon doonana in lala soo dhoweeyo oo ay mataqaanaa waxu ahay ay si wacan u fujiyaan warbixinada iyo waxaasoo dhan meeshaas lagu bandhigi doonaa gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed ayaa xarigga ka jaray mashaariic horumarineed sidoo kalena dhagax dhigay mashaariic kale siraaj isaaq ayaa warkani beedhow inoogu soo diray munaasabadda xarigjarka mashruuc guryo cusub oo looga talagalay in lagu wareejiyo qoysas danyar ah oo ay saameeyeen abaarihii kusoo noqnoqday dalka ee ay sababeen isbeddelka cimilada oo ka dhacday mid ka mid a xaafadaha magaalada baydhabo waxaa ka soo qaybgalay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed doctor cali saciid fiqi wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta koonfur galbeed gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda camuud foundation oo iyagu hirgeliyay mashruucan guryaha ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uul ka socday hay-adda camuud foundation oo iyadu hirgelisay mashruucan iyo gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo oo faahfaahiyey maraladii kala duwanaa ee mashruucan uu soo maray dad muxsiniin oo muslimiina noo soo dhi annagu reer baydhabo manihin laakiinse dhiiggan reer baydhabo ka naa wanaagiiyo iyo iyo iyo mansabka baydhaba ay lahayd ayaan anigu qirayaa dadkaan ka soo jeedaana qiraya camuud meel walba oo soomaaliya ay joogto cari soomaaliyeed way ka shaqaysaa waxaanan rabnaa inaan soo celinno xitaa filibiin baan ka shaqaynay siriyaan ka shaqaynay salvadoor baan ka shaqaynay wadan waxaan rabnaa cidsadii iyo maamuuskii soomaali lahayd ayaan hoosta ka xariiqayaa inaan soo celinno oo la ogaado dad soomaaliya wax qaata maahee dad soomaaliya wax celiyaan ayna jiraan camuud dhista ee guryagan oo ciidan qurux badan oo lamada kun iyo labaatan lamadii madyoonto kooyan waxyaabaha maamulka kala hadleen kamid haytay in dadka masaakiinta ahoo abaarta barakaciyeen ama cimilada barakaciyeen dhul lanhala kabaadana ba guryaal lanka dhisa marka ingeyka natiijadii uun aragna may buha arag eed lanka faraxsiyo maynka mahadnaqaana hay-adda camuud foundation may buha dadaalka iyo juhdiga iyo may buha geliyahayd deegaankan koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo si may buha kaalankan qaadata in la taageero dadka may buha masaakiinta ahoo doctor cali siciid fiqi kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa si gaara ugu mahad celiyey hay-adda camuud foundation waxaana dadkii lagu wareejiyey guryahan uu kula dardaarmay inay ilaashadaan hay-addana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay runtii dadaalka ay waddo ay sii ballaariso ummadda soomaaliyeed meelo badan ayay ku dhibaataysan tahay way xirxiran tahay dadkan waxay ahaayeen dadkii waddanka la rabay inay maaragtay wax soo saarkood ka qayb galaan maanta nasiib darra waxaa dhacday inay i d ps yihiin oo maaragtay aysan dhaqaaqi karin tuulooyinkood laga soo bursaday dhibaatadaas darteed maaragtay inaad maaragtay aad qayb ka noqotaan xuquuqda ay leeyihiin sida basic rightska oo bini'aadinka ah inuu shelter helo shelterkii a u suurtagelisaan cayaalkoodna maaragtay maanta ay helaan meel ay ku harsadaan iyo iyo haweenkaba marka runtii iyo mashaariicda kale awadiina waa idinku dhiirigelinaa halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio jowar muwjada sideed iyo sagaal dhibac shan mekerts johor soomaaliya hirshabeelle markana warka caalamka sida lagu soo waramayo denmark norway holland iyo sweden ayaa noqday dalalkii ugu horreeyey ee maraykanka huba ugu soo iibiyay ukraine kadib markii uu bishii hore arrintan shaaciyey madaxweynahaasi dalka maraykanka trump isugeenta deeqdaani oo ka badan hal bilyan oo dollar ayaa waxaa lagu soo iibin doonaa qalabka difaaca hawada rasaas iyo hub kale oo ay aad markaas ukraine muhiim ugu tahay xogayaha guud ee neto mark ruute ayaa ku tilmaamay tallaabadan ugu horeysa ee muhiimka ee hoos timaada qaabka cusub ee hubka lagu siinayo ukraine saaxiibada ina dhegeysanaysaay war waxay dalka iyo dibadda cawara soo gaaray waanaga intaa ciddu warka ayagayseeganaa waxay dib ugu daalacni karaan barta ayna facebooka ku leenahay reedow jor sidaasi waa amaano allah